Maamulka shirkadda jameeco weyn oo ah shirkad iibisa qalabka gaadiidka ayaa deeq isugu jirta dhar iyo mootooyin u qaybisay Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka ee magaalada Hargeysa. Bixinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka mid ah Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka ee Somalilan, maamulka shirkadda bixisay deeqdan iyo mas'uuliyiin kale. Axmed Cabdi Sharaaye oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda jameeco weyn ayaa ka waramaya deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay.
marka hore waan ku salaamaynaa adi iyo saraakiishaadaba marka labaad waxaan ka soconnaa shirkadda jamaacaweyn sbeerbaad deeq aan ugu talagalnay ciidanka nabadgelyada waddooyinka ayaanu kuu sidnay taliya waa askari dirayskood inshaarada gacanta waa boqol xabo jaakeedadan laga gashanaya rifalashanka habeenkii ciidanku markuu waddooyinka nabadgelyada taagan yahay waa xabo nabadgelyada waddooyinka ka caawiso shaqada intaasaan maanta kugu wareejinaynaa oo nula shaqayna ciidanka nabadgelyada waddooyinka maaha deeqdii u horraysay sannad walba waanu bixinaa taliyaha ciidanka booliska somalilan jenaraal cabdi cabdulaahi cabdi ayaa u mahad celiyey shirkadda bixisay deeqdan waxaan halkan uga mahad celinayaa shirkadda jameeca weyn sberbad oo runtii aannu xidhiidh weyn leennahay garatayna inay deeqdan ku wareejiso ciidanka nabadgelyada waddooyinka boqoliyo siddeetan iyo toddoba joog oo shaarkii iyo surwaalkii darayskaa mooto cusub laba boqoliyo iyo lix iyo toban jaakeed oo ah kuwii maxayadee la xidhanayey iyo boqol xabbo oo ah calaamaddii inshaarada gacanta ee maxayahadeyba lagu joojinayay baabuurta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanaannu idinka guddoonnay waxaanaannu dareemaynaa inaad shirkadda jamaaca weyn aanay ay sannad walba saan ku hayo warka ay deeqdan oo kala siiso ciidanka boliiska aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waanaannu idinka guddoonnay deeqdan ayaa door ka qaadan doonta fududaynta howlihii shaqo ee ay qaban jireen ciidanka nabadgelyada waddooyinka magaalada hargeysa